إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weeraro ka fuliyey gobolada banaadir shabeellada hoose iyo baay iyo bakool mid ka mid ah odayaasha gobolka mudug ayaa ka hadlay dagaalada ka socda gobolkaas ee u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo dowladda federaalka bulshada ku dhaqan magaalada xarar dheere ayaa goob fagaaro ah ku daawaday filimkii ay dhowaan baahisay mu'asasada alkataa'ib mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa bulshada uga digay in ay ka qayb galaan doorashooyinka ay qaban rabto dowladda federaalka hooyooyin ay carruurtooda ka maqan yihiin ayaa mar kale isku soo bax ka dhigay magaalada muqdisho diyaaradaha maraykanka ayaa duqaymo ku garaacay masjid iyo xarumo kale oo ku yaalla waddanka afghanistan intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaargarooba goordhow isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weeraro ka fuliyey gobolada banaadir shabeellada hoose iyo baay iyo bakool faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali qaar ka mid a milateriga xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku ekeeyeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho weerarka ayaa waxa uu ka dhacay laanta tawfiiq ee degmada yaaqshiid halka oo saldhig u ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo aada u hubaysan waxaana degmada yaaqshid iyo degmooyin kale oo muqdisho ka tirsan xalay laga maqlayay rasaasta labada dhinac isweydaarsanayeen waxay khasaare ay halkaasi ka dhashay faahfaahin dheeriya kama aynaan helin ciidamada halkaani ku sugan ayaa horay wakhtiyo kala duwan waxay ula kulmeen weerare kaga yimid dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin oo isugu jira kuwa foolka fool ah iyo kuwa bambaanooyin loo adeegsaday gesa kale ciidamada shisheeye ee fariisinka ku leh meel dulaajka ka ah magaalada muqdisho oo la yidhahda arbaco kana tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa iyaguna xalay waxay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin diryaanka hubka labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa halkaasi laga maqlayay arbaco waa mid ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye ee aan habeenkii laga ladin iyada oo laga baqayo in xarakada shabaabulmujaahidiin weerar ay soo qaado sida xalayba dhacday marar badan oo hore ayaa sidaan oo kale la weeraray ciidamada shisheeye ee halkaa fariisinka ku leh deegaankaasi waa mid ka mid a baraha laga ilaaliyo magaalada muqdisho oo shisheeyuhu uu xarumo kala duwan ku leeyahay dhanka bakool degmada xudur ee xarunta gobolka xalay waxaa ka dhacay weerar lala beegsaday qaar ka mid a ciidamada maamulka koonfur galbeed ee u daacadda ah ciidamada etoobiya ee halkaasi haysta dhanka bari ee magaalada ciidamo fariisin ku leh ayaa waxaa jihooyin kala duwan ka weeraray ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin gaar ahaana kuwa wilaayada baay iyo bakool ka howlgala weerarkan waxa uu kusoo aadayaa xilli wakhtiyo aan fogeyn xudur ay ka dhaceen weeraro ka dhana ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa etoobiya waxaa kaloo weerarkani ku soo aaday xilli habeen hore la weeraray ciidamada etoobiyaanka ee ku sugan degmada waajid ee isla gobolka bakool dhanka magaalada baydhabo bar kontarool oo ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka koonfur galbeed ayaa xalay waxaa ka dhacay weerar xoog leh dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay gudaha magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda ciidamada halkaasi jooga iyo kuwo kale oo baydhabo ku sugan ayaa xillii hore waxay la kulmeen weeraro kala duwan waxaa muuqata in weerarada xarakada shabaabulmujaahidiin ay qaadayso ay sii labalixaadsanayaan shalay ayay ahayd markii madaafiic lagu garaacay fariisin ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa galmudug ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mudug gaar ahaana duleedka qaycad waxaa halkaasi lagu weeraray wasiirka amniga maamulka galmudug axmed fiqi oo sidoo kalena ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ah iyo korneyl biixi oo ah taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalk ah teendhadii ay ku jireen ayaa la sheegay in madaafiicda qaarkood ay haleeleen islamarkaasina ay cagaha wax ka dayeen iyadoo mid waliba wadnuhu afka u soo galay oo uu ka baqayo in madaafiic kale ay ka daba timaado qaar ka mid a ciidamadii la joogay madaxda la weeraray ayaa la sheegay in dhaawacyo culus ay gaareen waxay duqeyntaasi ku soo aaday xilli maalmihii tegay gobolka mudug ay ka dhacayeen dagaallo xoog loo u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo saf ah iyo kuwa galmudug iyo kuwa dowladda federaalk oo saf ah oo diyaaradaha dagaalka ee maraykanka caawimaad ka helaya waxaa xusid mudan in dagaaladaasi ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka qaar badan looga laayay kuwo kalena looga dhaawacay mid ka mid ah odayaasha gobolka mudug ayaa ka hadlay dagaalada ka socda gobolkaas ee u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo dowladda federaalka sida warkaanu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed daahir iyadoo maalmihii lasoo dhaafay qeybo ka mid a gobolka mudug ay ku dagaalamayeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug ayaa waxgaradka ku dhaqan wilaayada mudug waxa ay ka hadleen dagaaladaasi cabdiraxiin maxamuud bacdow naqiibka beeshacer oo ku sugan mudug ayaa waraysi uu siiyey idaacadda alfurqaan ugu horeen waxa uu sharaxay waxa ay yihiin goobaha dirirtu ay ku dhex martay ciidamada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug oo isku dhan ah taageerana ka helaya maraykanka goobaha lagu dagaalamayo anigu intaan ka ogahay meesha la yidhahdo qaycad iyo meel la yidhahdo sirgo iyo bacadweyne aagiisa dhinacaasaa lagu dagaalamaya oo dagaal ka socdaa ma garat intaan ka ogahay ilaa iyo lix weerar ama toddoba weerar aniga intaan ka ogahay waa lagu sabiyey ilaahay fadligiisa war macnaha abaadkooda iyo qaaxadoodana idaacadahan si fiican uga dhegaysanayay iyagoo sheeganaya inay walaalahooda maraykanka garabka helayaan hase ahaatee cid kastoo soo raacday waxba kuma aysan tarin ilaahay jab iyo iyo wuxuu wuxuu la kulansiiyey iyo dhibaato cabdiraxiim maxamuud bacdow waxa uu sheegay in qaar ka mid a qabiilada ku dhaqan mudug ay iska diideen inay ka garab dagaalamaan oo ay caawiyaan ciidamada huwanta ee duulaanka kusoo qaaday bacaadweyn qeecad iyo qeybo kale oo ka tirsan gobolka mudug waa kasoo horjeedaan qolada qubayska birta oo meesha degan oo heshiiska la qaatay way ka soo horjeedaan waxaan maqlay aniga oo igu maqaalaha in loo soo bandhigay oo la yidhi waxaan rabnaa inaan nimankaa la dagaalano aadna garab ma siisaan waxay ugu joogaan maqlay annagu waa la dagaalnay cid garab ma siisay maaan maantana waxa weeye ciddii la dagaalamaysa annagu waan la heshinay maalka la yidhaahdo beriyaan ka nahay inay sidaas dhaheenan aan maqalnay nimanka reer qubays cabdiraxiin maxamuud bacdow waxa uu soo hadal qaaday shaki soo kala dhexgalay dhinacyada isku soo bahaystay dagaalka kuwaasi oo madaxdooda ay raadinayaan in mar kale lasoo doorto sida uu sheegay cabdiraxiin maxamuud bacdow waxaan maqlaynay inay hadda maanta iyo iyo shalay inay kala carar ahaayeenoo sidii ay kuraastii gobolka gobolka baalka la yihahdo galmudug ay macnaha ay ay macnaha ay usuu dootargaray lahaayeen inay inay macnaha u diyaarsan yihiin aan aan maqlayn qabaa'ilka ku dhaqan dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee gobolka mudug ayaa dhankooda waxa ay naf iyo maalba kaga qaybgelayaan dagaalka sida uu xusay cabdiraxiin maxamuud bacdow annaga bulshada walaayada mudug la nool oo calanka shareecada islaamka kelimatu tawxiid harkiisa harsata dagaalkaas way ka soo horjeedaan qalbiy ahaan iyo iyo iyo fikrad ahaan waxa weeye marka annagu haddaan nahay reer mudug qalbiga iyo waxa weeye ficilka iyo qowlka iyo ficilkaba dagaalkaas waan baalka waxaan ku taageersanahay mujaahidiintaan garab taaganahay oo nafya maal inaan ku bixina rabnaa si kastaba xaalku ha ahaatee shalay ayay ahayd markii si dirqi ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo dowladda federaalka ay kaga badbaadeen weerar madaafiic ah oo lagu garaacay xero ku taala duleedka deegaanka bacaadweyn xoogihii ugu dambeeyay idaacadda alfurqaan kusoo dhacay ayaa sheegaya ilaa iyo toban madfac in lagu garaacay xeradaasi xilli ay halkaa ay ku sugnaayeen taliyaha ciidamada lugta dowladda federaalka jenaraal maxamed tahliil biixi iyo axmed macalin fiqi oo ah wasiirka amniga galmudug waxaana halkaasi ku dhaawacmay askar badan oo ka tirsan ilaalada jenaraal biixi waad mahadsan tahay maxamed daahir bulshada ku dhaqan magaalada xarar dheere ayaa goob fagaaro ah ku daawaday filimkii ay dhowaan baahisay mu'asasada alkataa'ib faahfaahinta warkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena cali aadan fagaar weyn oo ku yaala degmada xarar dheere ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal dad ah kuwaas oo si wada jir ah u daawanayay filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadkan oo isugu jiro qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si weyn ugu riyaaqay filimkii cusbaa ee alkataa'ib islamarkaana lagu soo bandhigayay mucaskar ay ka qalijibiyeen dad waayeelo ah kuwaas oo ay culimo ku jiraan haddaba qaar ka mid ah dadkii daawaday filimka alkataa'ib ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ku arkeen iyo saameynta uu ku reebay walaalayaal filinka cawaa fiirsanay waa filin cajiib ah rum ahaantii wuxuu quseeyaa diinteyni filinka caawa fiirsanay wuxuu rum ahaantii rag badan oo aniga aan garanayo odayaasha ka mid a culimmada ayaa ku jiro rumaanta aad buu ii taabtay maxaa yeelay inuu maanta dhallinyar aan nahay maca daalik haddana odayaashii oo maanta isticdaad ku jiro oo intaas fatixi ay bixinayaan waxaa ka mid a culimmada meesha maanta aan ku aragnay oo isticdaadka ku jiray ilaa dartii u bixiyey sheekh axmed daare xafidahullah waraca waxaan ku fiirsanay filin maxayto noo soo diyaarisay mu'asasada alkitaa'ib filinkaasoo runtii ahaa filin aada iyo aada u qiimo iyo wanaag badan sidoo kale qaar ka mid ah dadkii daawaday isdaarka alkataa'ib ayaa ka hadlay fariimaha uu dirayo filimka runtii filinka dhowr fariimood ayuu dirayay fariinta koowaad waxay ku socotay dhallinyarada haddayba duqaydii ay saas ilaahay diinkiisa ugu diyaargaroobeen oy ayagoo da-a oo yacni maanta cudurdaar haysto ay fadhin waayeen idinku meel aad ku fadhiisaan dhallinyaray ma jirto fariinta labaad waxay ku socotay odayaasha ayaga oo kale ah ee allah subxaana wa tacaalka diintiisa aan u nusraynaynin ee iska fafadhiya ee maqaayadaha sheeha ka cabaaya ee fadha kudirrada fadhiya oo fariinta labaadna ay ku socotay fariinta saddexaad waxay ku socotay cadowga islaamka waxayna ahayd inay jihaadkan aan loo kala harnin dad waaweyn iyo dad yaryar intaba ay u taagan yihiin culimmadii ay taagan tahay odayaashii ay taagan yihiin dhallinyaradii ay taagan yihiin maalmo ka hor ayay ahayd markii mu'asasada alkataa'ib ay soo saartay film lagu soo bandhigayay mucaskarka camar ibnu jamuux kaas oo ay ka qalinjibiyeen dad waayeello ah waxaana filimkaas daawaday kumanaan ruux oo ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ciise mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa bulshada uga digay in ay ka qayb galaan doorashooyinka ay qaban rabto dowladda federaalka xilli dowladda federaalka ay ku hoolan tahay in doorashooyinka ka dhacaya magaalada muqdisho ay ka qaybgeliso soddon kun oo ergo ah ayaa waxaa isa soo taraya dadka ka diga doorashooyinkaas waxgarad badan ayaa ka digay ka qaybgalka doorashooyinka ay doonayso dowladda federaalka waxaana ka mid ah ugaas ciise ugaas maxamed carab oo ah ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaaska ayaa ugu horeyn waxa uu fariin u diray dadka ku abtirsada beesha uu ugaasku u yahay waxa uuna ugu digay inay ka qayb galaan doorashooyinka way jirtaa wax badan aan u samaynay oo wacyigelina hadda ka hor haddana weli waa la dul taagannahay waxaan horey u niri waxaa la yidhi inta naftu joogta la tacaalna waa jiraaha la yidhi kolley addoon walba huba markii ajashiisu timaado oonbaa haddii alla kuu roon yahay ee wakhtigiisi go-ay inta naftu joogto oo aadna meel xun ku qaatumaysan ka soo baxan horey u niri haddana waa ku celinaynaa aragtida hadda ay ayagu arkeen waxay ula muuqataa qof kasta oo iimaan leh inay qaldan tahay boqolkiiba boqol inay qaldan tahay ayaa loo arkaa ayaga naftoodana intii ka mid ihi way og yihiin inay qaldan tahay laakiin dadka waxaa suuragal ah qaarkiis in wax yar ay maaragta mansabaho maanta la cunaa ay salfadaan sidoo kale waxa uu guud ahaan bulshada muslimka ah ugu baaqay inay la dagaalaan shisheeyaha iyo kuwa la jira ee doonaya inay dadka diinta ka fasahaadiyaan arrin aad u fiican waaye wakhtigeedna joogta waxaan leeyahay xilliga lagu jiro waa xilli laga baxay bayne bayno oo loo kala baxay muslim iyo gaal dadka muslimiinta oo ama maaragta dhawaqayga maqlayda ama haddaba ila joogta anoo anugu nafteeda ka bilaabaya waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaalahay xaq iyo baadil ma sinin aan wixii baadilka wada iska qabanno hadday gaalo yihiin aan qabanno hadday muslimin yihiin oo maaragta muslimo ay sheegahayaan gaaladana la socdaana aan qabanno waxaan leeyahay cadowga maskaxiyan iyo caqliyan iyo haddii alla kuranya maal iyo cudud intaba aan kula dagaalano dowladda federaalka ayaa ku howlan sidii ay u heli lahayd ergooyin ka qaybgala doorashooyinka waxaana dhowaan kelimad uu jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda uu dadka uga digay inay ka qaybgalaan doorashooyinkaas halkuu warkan idinkaga imaanayo waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan hooyooyin ay carruurtoodu ka maqan yihiin ayaa mar kale isku soo bax ka dhigay magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena sakariya cumar hooyooyinkan oo muddo saddex sano ah ay ka maqan yihiin carruurtii ay dhaleen islamarkaana dowladda federaalka ay ka iibsatay dowladda eritareya kuwaas oo laga dagaalgeliyey dagaalada u dhexeeya tigrayga iyo dowladda uu hogaamiyo abiy axmed ayaa waxa ay isku soo bax ka dhigeen qaybo ka mid ah magaalada muqdisho waxa ay ka codsadeen shacabka soomaaliyeed inay ku garabsiiyaan sidii ay ku heli lahaayeen carruurtooda shacabku inuuna soo garab istaago hooyooyin dhibaataysanaannaha calooshaana huraysa inay caloosha maaragtayaana huraysa uurkayna allah noo qabooji kara inay noo qaboojiyaan alla subxaana wa tacaalaa horta waxaan ka soo ahaanin ma ahaadaan shacabka soomaaliyeed hana garab istaagaano maaragtay intii ummadda islaamka oona maqlaysa hana garab istaagaano iyagoo sii hadlayay hooyooyinkan ayaa waxa ay sheegeen in raadinta carruurtooda ay kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan waxa ay sheegayaan in madaxweynaha mudaxileedkiisa gabaabsiga yahay uusan dhag jalaq u siinin dhibaatooyinka ay la kulmayaan islamarkaana ay dhagaha ka furaysteen dhibaatooyinka ay la nool yihiin isaga iyo ra-iisul wasaarihiisaba inamadayadii maqnaa labada sano ilaa saddexda sano ku dhowaad oon intaa qoraxda u soconnay oon intaa maxaan dhahday u barooranaynay ee maalinba meelna lagu tumayay oo askarigi nagu garaacaysa oo nalagu dilayey in wiilashayda oo wax noo jawaabiyo wax nala hadla iyo wax waxna weydiiya midna aanaan arag ayaan rabnaa in naloo keeno haddii ilaahay raalli ka noqdo madaxweynuhu wuu naga aamusay hal hadalna waa noo quuri waayey hadda waxaa jooga ra'iisul wasaaraha oo isaga laftiisu in badanna dhegaystay annaga ilmahaniyaan rabnaa ilmahanaa naloo keeno ma hooyana mana seexanno mana hergelno carruurteenaa u taagannahay hooyooyinka soomaaliyeed haddaan nahnay hooyo wax dhashay baan ahay isaga maxay tahay hooyuu leeyahay ilmuhu leeyahay kuwiisu way u raaxaysanayaan dowladda federaalka oo iibsatay dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaanan wax ka soo qaadin dhibaatooyinka ay la nool yihiin hooyooyinkan ay carruurtooda iibsatay taa beddelkeedana inay wax u qabata iska daaye waxa ay dilaysaa kuwii lugahooda uga soo fakaday dhibaatada iyada gelisay halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda diyaaradaha maraykanka ayaa duqaymo ku garaacay masjid iyo xarumo kale oo ku yaalla waddanka afghanistan duqaymahan oo ka dhacay magaalada jarshiig ee gobolka helmand ayaa waxaa fuliyey diyaaradaha dagaalka ee dowladda maraykanka iyagoona beegsaday masjid goobo caafimaad iyo xarumo kale oo waxbarasho iyo guryo ay degan yihiin dad rayid ah laba iyo toban ruux oo ka mid ahaa dadka rayidka ah ayaa ku dhaawacmay duqaymahan ay geysteen diyaaradaha maraykanka iyagoona sidoo kale burburiyey masjid dugsi sare isbitaal iyo guryo ay degan yihiin dad masaakiin ah sidoo kale duqaymahan ay geysteen diyaaradaha dowladda maraykanka ayaa burburiyey gaari ay lahayd mid ka mid ah hay-adaha ka howlgala gobolka waxaana arrintaasi ay muujinaysaa in duqaymaha maraykanka aysan lahayn wax hadaf toos ah duqayntan ayaa ku soo aadaysa iyadoo sagaal iyo tobankii bishan ay diyaaradaha xukuumadda kaabul duqaymo ka geysteen gobolka rusjaan ay ku dileen toddoba qof oo rayid ah halka in ka badan soddon iyo labo gurina ay ku burbureen warkii aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa